xal u helidda khilaafyada ka dhex dhaca bulshada qaybaheeda kala duwan waxay horseed u yihiin in la helo isdhexgal bulsho oo ku dhisan nabad iyo is-ixtiraam waxaana jira guddiyo ka dhisan magaalada kismaayo kuwaas oo loo tababaray xalinta khilaafaadka bulshada haddaba guddoomiyaha haweenka gobolka jubbada hoose faaduma aadan kateela kana mid ah guddiyada xalinta khilaafaadka kismaayo ayaa haweenka ku nool magaalada kismaayo ugu baaqday inay doorkooda ka qaataan xal u helidda khilaafaadka bulshada gaar ahaana qoysaska dariska alla wadaagtaan oo gabdhaha dariska saa u yeertaan shaha karsataan meeshayna baangar ku duwataan daris wanaagsan iyo xaafad fiicanoo wanaagsan oo dadka ay ku wada nabad qabaan aad noqotaan nabadda iyo hadalka qabo waa waa islaamnimaday ku jirtaa diinta islaamkay ku jirtaa qofka qaylida iyo buuqa iyo hadalka dhaadheer midna sharcigeena midna ma aha annaga haddaan wali haween nahay waxaan rabaa inaan gurigeenna iyo reerkeena iyo ilmaheena aan wax u qabanno oan ogaano qoyskana u burburin dariskana inaan la dagaalamin iyo annaga nabadda iyo wanaagga annaga aan samaynaa la rabaa intaa waxaan u shaqaynaa annaga haween baan u shaqaynaa haweenkana waxaan garab ku siinaa mar kastaba si qoysaska loo burburin si ayaga dariska gabdhaha isku qabsanaya ayuu taa lawada dhiganaya waa la isku qabsanaya waa la dagaalamaya barnaamijka wuxuu u baahan si qabow si inaan lagu kala tegin barnaamijkii oo si qabow wixii lagu dhammeeyo ilmaha idinkaa dhasheen wiilashiina taariibay aadi karaan wiilashiina waxbay dhibaatayn karaan gabdhihi baa la dhibaataynaa gabadha xaafada degan marka la dhibaateeyo oo la yidhaahdo social media lasoo dhiga gabadhi ebeyaal waa la xumeeya lasoo xumeeye xal idinkaa idinka rabaa wiilashii idinkaa dhasheen taariibayaasha baxaya idinkaa dhalay idinkaa dhalay meel kale kama imaanin waxaan idinka doonaayo inaad dadkiina ogaataan oo akhlaaqiyan u hagaajisataan annaga dad muslimayn nahay diinteena wayacadda banaankaas ay wixii noo dhigta annaga haddaan haweenay haddaan rag nahay waa laga hadlay waalax waayo diinteena wayacaddahay sidaa darteed waxaan idinka rabaa inaad ahaataan gabdhaha ugu horeeya xaafadda nasiib u heshaabtiin inta la imaado la wacyigeliyo gabdho muslimiin baana oo wada xijaabannahay inaan ilaalino oo walaadeena inaan ilaalino inaan dhaqankeena ilaalino inaan nabadda ka shaqayno inaan xalinta khilaafaadka mar kastaba ka shaqayno